بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi assalaam waynu qaybihii dambe soo gaarnay waxa uu noqonayaa markaa dersigani albaxthu athaamin cashar baxdiga sideed iyo tobnaad ayaynu kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waana qisatu ibnay aadam calayhi assalaam qisadii fii suurati almaa'ida lagu sheegay oo labadii wiil oo nabiyullaahi aadam calayhi assalaam oo qisadoodii dhex martay oo midi mid dilay ayaynu taabanaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala iyo qisadaas siday u dhacday marka hore qisada ayaynu marka ugu horeysa sharaxaynaa ama waxaynu hormarinaynaa tambiihaat ee qisada ku dhex jirta ayaynu horta marka hore baraarujinaynaa awalan waxaan baraarujinayaa marka ugu horeysa markaan qasas alambiyaa kii markaan sharaxayey qisadan markaan soo gaaray sida uu ibnu kathiir qasas alambiyaa ugu qoray unbaan marnay marka waxaan tilmaanay oo sheegnay inay qisadaasi qaabiil iyo haabiil dhex martay qaabiilna uu haabiil dilay sababta la isku dilayna ay ahayd gabadhii haabiil ku mataa gabadhii qaabiil ku mataansanayd inuu haabiil damca inuu guursado markaa qaabiil diiday sidaas inay qisadu ahayd ayaynu marnay laakiin kabacdi waxa ii caddaatay markaan muraajiceeyey inay arrintaasi laga keenay oo ay tahay bani israa'iiliyaad macnaha in lagu magacaabo qaabiil iyo haabiil labadan wiil aayad qur-aana looma hayo xadiid saxiixana looma hayo ee waxa weeye waa aqwaalu bani israa'iil wa inay dulmiga iyo qisadu ka dhex dhacday gabar la isku qabsadayna aayad iyo xadiid midna looma hayo marka waa aqwaal reer bani israa'iil laga keenay ma runbaa mise waa been walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya sidaa daraaddeed hadda markaa waa ka saaraynaa oo ma ictimaadayno qisadaas oo ku magacaabi mayno qaabiil iyo haabiil ee sida aayaduhu daahirka ay u mareen unbaynu u maraynaa ilaahay baana garanaya labadaa wiil magacyadoodii iyo wixii ay isku dileen laakiin waxaynu leenahay waxay ahayd laba wiil oo nebiyullaahi aadam dhalay tambiiha labaad waxa uu yahay mufasiriinta qaar baa waxay mareen labadan wiil oo ibnay aadam la yiri inaybay ahaayeen reer bani israa'iil ayna ahaynba carruurtii nebi aadam sida xasan iyo xasan albasri iyo laga soo guuriyo taasna waxa weeye saxiix ma aha ee sida jumhuurul culamaa ay mareen oo mufasiriintu marayaan ibnu kathiirna rajaxayo oo waxa weeye culummadoo dhan ay mareen labadan wiil waa laba wiil oo u dhalay nabiyullaahi aadam calayhi salaam sababta ay isku dileenna aayadaha ayaa inoo caddaynaya oo daahirka aayadaha ayaynu maraynaa haddii rabbiidno waxa uu yidhi allah subxaana wa tacaala watlu calayhim naba'a bnay aadama bilxaqi id qarabaa qurbaana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qaala laaqtulannak qaala inamaa yataqabalu allahu min almuttaqiin allah waxa uu yidhi nebiga wadkur ay watlu calayhim ku dul akhri dadka ku dul akhri naba'a bnay aadama labadii wiil oo nebi aadam idan mar haddii la yidhi waa labadii wiil oo nebi aadam nebi aadam baa dhalay calayhi salaatu wasalaam xadiid ayay- adii- ayiidaya oo arrintaas sii xoojinayna waa sheegi doonaa nebi aadam baa dhalay labadan wiil nebi abnay aadam maxaa marka dhex maray watlu calayhim nabi abnay aadama id qarabaa qurbaanan id wakti qarabaa ay dhoweeyeen oo sadaqaysteen qurbaanan sadaqo qurbaanka waxaa la yidhahdaa waa sadaqada fatuqubila min axadihimaa walam yutaqabal min alaakhar mid baa laga aqbalay fatuqubila min axadihimaa sadaqadii ilaahay mid buu ka aqbalay walam yutaqabal min alaakhar kii kale lagama aqbalin qaala laaqtulannak waa ku dilayaa buu yidhi marka qaala waxau yidhi inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin aniga maxaa ii dilaysaa maxaan kuu dhimay sadaqada ilaahay waxa uu ka aqbalaa qofkii taqiya marka haddaadan adigu taqi ahayn oo ilaahay ogyahay inaadan taqi ahayn oo sadaqadii kaa aqbali waaya aniga maxaa ii dilaysaa ayuu yidhi idan aayaddaa marka haddaan dul istaagno aayaddaa waxaan ka faa'iidaynaa kow labadan wiil horta nabiyullaahi aadam inuu dhalay amaa magacyadooda daliil uma hayno qowlka israailiyaadkana ma qaadanayno ma u hayno qowl eh, daliil laakiin inuu nabiyullaahi aadam dhalay baynu qaadanaynaa waa midda koowaad sababta ay isku dileenna waxa ay tahay sadaqa ayay bixiyeen marka waxay leeyihiin aqwaashaas oo eh, mufasiriintu ay kutubta ku soo qoraan oo beeristaalaad laga keenay laba qisay sheegayaan qaar waxay leeyihiin gabadhaasaa ciladu ka kacdayoo nabiyullaahi aadam calayhi salaam xawaa da' walba waxay dhali jireen laba mataanaa wiil iyo gabar da'da kalena wiil iyo gabar qaabiil iyo gabar baa wada dhashay oo hal mar uurka wada galay haddana haabiil iyo gabar baa uurka wada galay hadhow baa markaa gabdhihii markay koreen ayaa gabadha qaabiil la dhalatay baa qurux badnayd aadam baa yidhi u guuri haabiil waa uu diiday anaa guursanayuu yidhi war may adiga kuuma bannaanee u guuri walaalka halkaasay fidnadu ka dhacday bay dheh kabacdi markuu diidaa waxa la waayahay sadaqa bixiya marka kiinii ilaahay sadaqadiisa aqbalo waxaana lagu garanayay bay dheheen sadaqada aqbalkeeda dab baa samada ka imaanaya dabkaasaa gubaya sadaqadii arrintaas saas waa u sheegeen qowl kale waa yidhahdeen oo waxay yidhahdeen maya ee qaabiil beeraley buu ahaa beer buu samaysanayay haabiilna ari buu dhaqan jiray maalin bay waxay yidhahdeen war maynu wax sadaqaysanno markaasaa haabiilna wuxuu soo qabtay neef buuran ee qaabiilna wuxuu keenay xoogaa masage iyo xoogaa miro ah buu keenay oo beerta ka soo jaray naar baa timid neefkii bay cuntay wixii qaabiilna waa ka tagtay waa xanaaqoy wuxuu yidhi hadhow markaynu waxaa dadka dhex joogaynaa adigoo sadaqadaadii la aqbalay anna aan taydii la aqbalin oo la igu sheekaysanaya waaba ku dilayaa gebigaagaba oo xaasidnima arrintaa keentay calaa kulli xaal waxaasoo dhan waa bani israa'iiliyaad wey ilaahay wuxuu noo sheegay keliya inay sadaqa ay qadimeen sadaqadaa noocee bay ahayd allahu aclam waxay ahayd ma garanayno laakiin ilaahay wuxuu inoo sheegay in sadaqadii laga aqbalay mid ka mid ah kee weeye labadooda allahu aclam mid unbaa laga aqbalay midkii kalena lagama aqbalin ma tacyiinin karno oo ma odhan karno hebelna waa laga aqbalay hebelna lagama aqbalin sida saxiixa waa saas marka taasaan ictimaadaynaa markii hore oo aan tacni- tacniiyey oo waxa weeye aan tacyiin ka dhigay oo aan qaabiil iyo habiil ku magacaabayna arrintaas waa ka noqday waayo sababtu waxa weeye daliil bay u baahan tahay kuma filla qowl reer bani israa'iil laga soo guuriyey kuma filla waatuu nebigu ina yiri laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum waa inagii muqadimada ku soo marnay marka sidaa daraaddeed kuma magacaabayna qaabiil iyo haabiil midna ee waxaan leenahay laba wiil bay ahaayeen sadaqadiina waa dhiibeen sadaqadiina mid baa laga aqbalay kii kalena lagama aqbalin markaasuu yiri la aqtulannaka waa ku dilaya kii sadaqada aan laga aqbalin qaala markaasuu waxa uu yiri inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin oo maxaad ii dilaysaa sadaqada ilaahay wuxuu ka aqbalaa qofkii taqiyo ilaahay sadaqadiisa aqbalaa ha hayado badan baa kusoo orornama yataqabal allahu min almuttaqiin dadka muttaqiinta ilahay wax ka aqbala Mm. markaasuu wuxuu yidhi inamaa yataqabal allah min almuttaqiin ilaahay waxa wax ka aqbalaa qofkii taqiya kabacdi buu hadlo wuxuu yidhi aniga go-aankaygaan kuu sheegayaa waa kii la dili doono lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibasidin yadiya ilayka liaqtulak inii akhaafu llah rab alcaalamiin haddaad u qasidid lain basadta ay lain qasadta haddaad u qasidid ood go-aan ku gaartid inaad aniga idishid anigu oo gacantaada iisoo fidisid si aad ii dishid anigu far ku saari maya gacanna kuu fidin mayo mana u qasdiyo inaan ku dilo sababtu maxay tahay inii akhaafu llah rab alcaalamiin ilahay baan ka cabsanaya oo inaan qof bilow-aaniya dilo ma rabo waxaan kaloo ugu diidayaa inii uriidu an tabuu'a biithmi wa ithmika fatakuuna min asxaabi annaar wadalika jazaau dhaalimiin anigu waxaan doonayaa inaad dembigayga iyo dembigaagaba adigu la noqotid kabacdina aad asxaabu naar ka mid noqotid sababtu maxay tahay wadalika jazaau dhaalimiin kuwa dhaalimiinta asaasaa ilahay ku abaalmaraya halkaana waxaan tambiihinaynaa arrin dadku aaminsan yihiin oo qofku hadduu qof dilo dembigiisii oo dhan kii wax dilay buu ku wareegaya kii la dilay dembigiisii oo dhan ilaa maalintii uu qaangaaray ilaa maanta wuxuu dembi sameeyey kanuu ku wareegayaabay dheheen masaladaa waa khalad wey waa caqiide khaldan wey ibnu kathiir baa radiyaya culammadoo dhan baa diidaysa waxa uu leeyahay waxaad la noqonaysaa bidembii ay waa bidembii qatlii dilidda aad idishay dembigeeda ayaad qaadanaysaa ee ma aha dembigiisii hore hadduu horay kani dembi u soo galay dembigiisii gaar baa loogu xisaabinayaa kumana wareegayo marka caamadu waxay yidhahdaan dembigiisii baa qoorta loo suraya rakuub buu u noqonayaa aakhiro waxaasoo dhan waa khuraafaad wa waxba kama jiraan ee waxa weeye sida saxiixa ah dembigii qatligan uu galay buu leeyahy oo waxa weeye lagu xisaabinayaa isaga iyo dembigiisii uu isagu awal watay labadaa wey an tabuu'a biithmi ay biithmi qatlii dilkii ay dishay dembigiisa ayaad qaadaysaa fatakuuna min asxaabi naar naar baad siaa ku gelaysaa markaa laakiin hal mar baa dhici karta in dembigiisa kalena lagu wareejiyo waa aakhiro marka la tago oo miisaanka la saaro oo la isxisaabinayo nebigu wuxuu inooga sheekeeyey xadiidkii almuflis qofkii waxa weeye dembi badan soo galay xasanaadna la yimid haddii xasanaadkiisii ku filaan waayaan dadkii uu dembiga ka soo galay dunuubtoodaa laga soo qaadaya isagaa dusha laga saaraya mid walba intii uu ku lahaabaa looga qaadaya saasuu naar ku gelaya marka qofka haddii uu qofkan dilo dembigii dilka unbuu leeyahy arrin caqliga xataa ku garan kartaa matalan nin baabaa dilaa ahaa oo dad badan soo laayay ama dadka dhici jiray ama dulmi badan samayn jiray zinaysan jiray xumaan walba samayn jiray maalintii dambaa mid kaloo dhaalima isagii dili marka wax alla wixii uu soo diloo dhan makanaa dusha laga saaraya maya caqli maaha taas ee waxa weeye waa dilkiisa unbaa loo xisaabinaya wey fatakuuna min asxaabi wadalika jazaau dhaalimiin kabacdu ilaahay waxauu ina yidhi fadawacat lahu nafsuhu qatla akhiih faqatalahu faasbaxa min annaadimiin waxa uu noqday marka waxa weeye faasbaxa min alkhaasiriin ku khasaaray oo inkaarta ku dhacday ayuu ka mid noqday markuu dilay walaalkiis halkaanna waxay soo geliyeen israa'iiliyaad waxay yidhaahdeen markuu allah yidhi waa uu dilay sannad buu dhabarka ku sitay bay dheheen xabaalis lama aqoonin oo dee waa qofkii ugu horreeyey oo carruurtii nebi aadam dhintay weeye nebi aadamna waa noolya waxay yidhaahdeen marka dhabarkuu ku sidan jiray wuu sidi jiray wuu sidi jiray wuu sidi jiray markuu sannad dhabarka ku siday meydkiisii ayaa maalintii dambe ilaahay waxa uu doonay marka in la tusiyo sida qofka loo xabaalo fabacatha allaahu quraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih waxa weeye faqaala yaa weylata acajaztu an akuuna mila hada alquraabi fawaariya saw'ata akhiih faasbaxa min annaadimiin waxa weye ilahay baa wuxuu usoo diray laba tuke fabacatha allaahu quraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaarisu atahi waxay yidhahdeen culummadu laba tukay ahaayeen waa dagaalameen mid baa dhintay kii kale dhulkuu qoday wuu qoday kiibuu soo qaaday wuu ku riday ciiddiibuu ku gediyey waa ka duula waa ka dhaqaaqa markaasuu yidhi acajastu yaa weylata acajastu an akuuna mila hada alguraabi fawaariya sawata akhi markiibu intuu god qoday marka uu qabri u qoday oo ku riday ku xabaalay oo meeshii uga tegay bay dheheen marka in la yidhaahdo sanad buu sidan jiray oo dhabarkuu ku sitay daliil bay u baahan tahay waalcilmu cinda allaah ilaah baa garanaya laakiin waa la imtixaamay oo waxa weeye wuxuu sameeyuu garan waayey waa ka shallaayey kabacdina ilaahay labadaa tukuu u soo diray oo tusay qaabka oo waxa weeye maaragtay u xabaarayo halkan marka arrintaas fidnada ah oo dilka ah waxaa bilaabay wiilkaa dilka nebigana calayhi salaatu wasalaam axaadiis buu ku tilmaamay oo xadiidkii sacd ibn abi waqaas oo kale ayuu nebigu ku tilmaamay maalintii cuthmaan la dilayay cuthmaan ibni cafaan ayuu waxa uu yidhi sacd ibn abi waqaas ashhadu ana rasuula allahi sal slam qaala waxaan ilaahay ka markhaanti kacayaa rasuulku ilaahay inuu yidhi innaha satakunu fitanun fitan baa dhici doona alqaacidu fiiha khayru min alqaa'im kan ka fadhiistaa uu ka khayr badan yahay kan taagan oo fiirinaya waalqaa'imu kan taaganna khayrun min asaaci kan u soconayuu ka khayr badan yahay min almaashi kan usii soconaya waalmaashi khayrun min asaaci kan tartiib u soconayana wuxuu dhaamaa kan xoog ugu ordayo fidnada hurinaya markaasuu nebiga layihi rasuulka ilaahayow maxaan samaynaa markaasuu yidhi gurigaaga fadhiiso oo waxa weeye ha ka qaybgelin oo fidnadaa ha ka qaybgelinine haddii ay dhacdo guryihiina ku ekaado markaasaa la weydiiyo waxaa la yidhi haddii guriga naloo ku soo gala ka waran markaasuu nebigu wuxuu yidhi kun ibni aadam alawal ibni aadam alawal noqo ay macnaha kun cabdullaahi almaqtuul sida xadiidka la tilmaamayo noqo addoonkii ilaahay oo la dilo ku dayo wiilkii nebi aadam oo waxa weeye gacmaha laabtay oon isdifaacin oo culummadu waxay yidhahdeen laba arrimood waa u bannaanaayeen oo waxa weeye inuu isdifaaco waa u bannaanayd inuuna isdifaacin oo naftiisa markaa sidaa lagu dilana waa u bannaanayd laakiin waxay yidhahdeen marna waxaan u bannaanayn qofka in cirdigiisa iyo sharaftiisa matalan reerkiisa iyo gabdhihiisa iyo ahalkiisa inta niman dhaalimiina ay yidhahdaan saan rabnaan ka yeelaynaa ama waa farax xumaynaynaa inta kufsanaynaa waxa weeye xumaan baan ku samaynaynaa inuu yidhaahdo haye oo isdhiibo uma bannaana bay dheh waa inuu ku dagaalamaa ilaa uu ku dhinto markaasuu noqonayaa shahiid man qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid duuna maalihi fa huwa shahiid laakiin maalka iyo naftaada iyo waxa weeye haddaad dhiibtid bes waad dhiibi kartaa waa odhan kartaa haddaa rabtaan idila anigu waxba idinku samayn mayo ama maalka qaata haddaa rabtaan waa odhan kartaa laakiin ahalka waa difaacaysaa bay dheh waa masaakiin wey ahalki halkan marka xadiidkaas imaam abu daawuud iyo warinayaan oo saxiixa sheekh albanina irwaa alqaliil iyo ku saxiixinaya sunan abi daawuud iyo ayaa ku tusaya in lagu daydo wiilka nabiyullaahi aadam sidaa wanaagsan oo sameeyey xadiid kaleo xadiidkii cabdullahi ibni mascuud waxa uu tilmaamayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tuqtalu nafsun waxa weeye qof dulmi lagu dili mayo ilaa qiyaami saaca ilaa kaana haddii ay ahaato oo naf xaqdarre lagu dilo waxaa ahaanaya kiflu min ibni aadam alawal ibni aadam alawal cunugii nebiyullaahi aadam uu dhalay wiilkii uu dhalay oo walaalkii dilay qayb ka mida dembigaas dembi buu ku yeelanayaa dilkaa la dilay qof kasta oo xaqdarre lagu dilo ilaa qiyaami saaca sababtu maxay tahay liannahu awal man sanna alqatla kii ugu horreeyey oo suneeyey oo jideeyey dilka waa marka isagaa dadka u jideeyey dilka sidaa daraaddeed mar hadduu dilkii jideeyey oo dadkii kaga daydeen dembi buu ku leeyahay waxay la mid tahay xadiidkii man sanna fi lislaami sunnatan xasana sunnatan sayi'a falahu wisruha wa wisru man camila biha ila ywmi alqiyaama man sanna fi lislaami sunnatan sayi'a qofkii islaamka dhexdiisa jideeya oo dadka u jideeya sunno xun oo dadkii kaga daydaan waxa uu ku yeelanayaa isagana dembi buu ku yeelanayaa ilaa yowmi alqiyaama dembi ayuu ku yeelanayaa oo waxa weeye lagula xisaabtamaya leanno isagaa sunnahaa xun dadka u jideeyey marka sunnihii dilka xaqdarra in la isku dilo ayuu dadka u jideeyey sidaa daraaddeed buu dembi ku leeyahay aakhirana dembi baa uga soconaya wey calaa kulli xaal khulaasatu lqowl waxay tahay qisadaas labadaas wiil oo dhalay nebiyullaahi aadam waa isdileen mid baa walaalka dilay maxay isku dileen daahirka aayadda waxa weeye inay sadaqadaas laga aqbalay buu ka xanaaqay oo waxa weeye sadaqadaas isna aan laga aqbalin kan kalena laga aqbalay buu ka xanaaqoo ku dilay amaa wax kale inaan ku tilmaanno ama aynu magacyadooda sheegnoo dhahno qaabiil iyo habiil baa la oran jiray daliil bay u baahan tahay daliilna uma hayno marka arrintaas markii horeon qasal ambiyaa ku sharaxayna waan magacyada saa u sheegayna waxa weeye kuma aana baraarugin khalad bay ahayd waayo kabacdi waxaan ogaaday inay tahay israa'iiliyaad marka israa'iiliyaadkana hore baan usoo sheegnay inaan la qaadanayn walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin